galabaalkii guddiga shirarkii ugu dambeeyey guddiga joogtada ahaa wuxuu ahaa shirar lagu diyaarinayay ajendaha muhiimka waa kalafadhiga soo socda hadduu alaydmo kalafadhiga lixaad ee golaha shacabka waxyaalo badan oo xukuumadda soo gudbisay iyo waxyaalo badan oo golaha gacanta ku hayay baa laga wada hadlay marka ay u horeeyaan shuruuc badan iyo dhamaystirka dastuurkaba
waa gartay marka dabcan kulankiinii guddiga joogtada wuxuu ahaa diyaar garowga kalfadhiga lixaad oo la filaayo inuu dhowaan furmo marka goormaa lagu wadaa kalfadhiga lixaad inuu furmo awal sida awal la rajeynaya waxayd inuu furmo shan iyo tobankii bishan runtii saad la socotiid madaxweynuhu waa u saamixi weyday inuu kalfadhiga soo xaadiro furitaankiisa maadaama uu ka qaybgelayay shirkii midooda africa lagu dooranayay kursiga midooda africa taasaana keentay inuu maaragtay dib xoogaa yar loo dhigo rajada ugu dhow hadda waxaa la qorsheynaya waxa waaye ugu dambeyn maalinta sabtida in golaha la furo ama arbacada kolley madaxweynuhu wadanka oo kusoo laabtay insha allah waxaan rajeynayna arbacada ama sabtiya labada mid waa gartay marka kalfadhigan lixaad muxuu kaga duwanaan doonaa kalfadhiyadii hore ee baarlamaanka uu soo yeelanayay runtii wax badan uga duwanaan doonaa saa la socotiid baarlamaanku mudaxleedkiisa waa afar sano sida ku qoran dastuurka intaan hadda inkastoo shan sano laga dhigay mudaxleedka golaha shacabka sideed kala fadhi buu muddadaas kala fadhiyada baalkii mudaxleedka baarlamaanka ayaa u shaqeeyaa marka waxaa active ah lix kala fadhi oo shan kala fadhi oo kamid a sideedaas marka kalafadhigan lixaad waa kalafadhigii ugu dambeeyay oo goluhu active noqonayay labada kala fadhioo dambe waxaa la yidhaha doorasho iyo aan isku diyaariyaa marka wax badan oo uga duwanaan doonaa waa og tahay xoogaa waxaa jirta guuxud badan oo ka imaanaya mucaaradka saa la socotid shaqo badan baarlamaanka oo u yaala marka mar walbaaba kalafadhiga u dambeeya ee golaha uu active-ka yahay markii laga reebo kan toddobaadii kan sideedaad oo ka xamaasad badan yahay cid walbaa waxay isku dayeysaa inay influence ku yeelaato kala fadhiga kulamada kala fadhiga sidaa sheegtay guux mucaarad waxyaabo aad ka hadashay inay jiraan marka kalfadhigan lixaad ee aada sheegtay in lagu wado arbacada ama sabtida inuu furmo eesoona baaqday lagu waday in shan iyo tobanka bishan uu furmo waxyaabaha ugu waaweyn ee diiradda lagu saarayo ee ugu muhiimsan maxaa ka mid ah
qodob koowaad ugu muhiimsan oo kalafadhigan laga shaqeyn doono waa dhamaystirka dhamaystirka dastuurka saa la socotid afar cutubo hore kaliya laga shaqeeyey koo iyo tobanka cutubo dhiman in intii laga gaari karo kulamada kalafadhigan laga shaqeeyo marka qodobka ugu weyn oo oo mataqaana baarlamaanka u yaala xilligan waxa waaye in laga shaqeeyo dastuurka dhamaystirkiisa iyo dhamaystirka shuruucaha uu baahanaan doono doorashooyinka dadweyne ee la qaban doono sanadkan dhexdiisa haddii aan la idmo
marka kaalinta golaha sharci dejinta ee ku aadan waxyaabaha hadda socdo haddii ay noqon lahayd doorashooyinka dastuurka murano badan oo u dhexeeya dowlad goboleedyada qaar iyo dowladda federaalka ah guuxyadaasi jiro mucaaradka doodahooda door intee leeg ayuu ku yeelan doonaa golaha sharci dejinta gaar ahaan kalfadhigan lixaad runtii saa la socotid labada aqal ee waxyaalo waxaa jira arrimaha masiiriga markii laga hadlaysa dastuurka oo kale labada aqal golaha bahalkii baarlamanka ka wada shaqeeya saa la socotid marka way imaan doontaa guuxuu imaan doonaa aragtiyo kala duwana imaan doontaa laakiin xalka ugu dambeeya waa xalka golaha xildhibaanada iyo codka lagu kala baxo saa la socotid waxaa la isku muquunayaa waa cod aragti kala duwan waa imaani laakiin xakameynta golaha iyo in maaragtay shaqadiisa si fiican u qabsado waa mid ku xiran guddoonka xildhibaanadan waxaa laga rabaa inay sameeyaan ka qaybgal hadday imaato aragtiyo masiiri ah doodo masiiri ah in aragtidooda ku biiriyaan oo aysan dee banaanka istaagin oo aysan banaan joog diba joogna aysan noqon marka baarlamaanka waxyaala badana uga aadan in xal la helo waa laga shaqeyn doonaa waxyaalihii guddiga joogtada kulamadooda kasoo baxay kamid ahayd in ummadana la isku raadiyo waxaa naga dhiman aan dhamaystirano
ugu dambeyntii raje intee leeg ayaad ka qabtaan shuruucdan iyo arrimo waaweyn oo aada sheegtay in la horkeeni doono ee kalfadhigan lixaad ee golihiina inay wax ka qabtaan oo ugu horeeyo edhamaystirka dastuurka runtii rajo badanaan ka qabnaa dhamaystirka dastuurka iyo shuruucaha kale muhiimka u ah dalka runtii markii laga tago dastuurka shuruuco muhiima u jira golahan u yaala ugu horeysaba in insuransigii sharciga insuransiga dib loo soo celiyo dowladdu waxyaalaha ka shaqeynaysa kamid tahay sidoo shar sidoo kale dhibaatada ugu weyn dalkan haysata ay kamid tahay dawada iyadana waa waxyaalaha ugu weyn oo la qaban doono ansixinta shuruucda dawooyinka tan dastuurka haddaan usoo laabto runtii dastuurka inta ugu macquul gasan ee kala fadhigan laga gaarsiin karo waa ka shaqeynayna ilaa idinka rajo fiicanna waa laga qabaa xildhibaanadana waa rabaan in dastuurkan la dhamaystiro kaalintooda uga aadan runtii waxyaalo badan oo dib looga baahan doonaa jiradii aftii dadweyne iyo waxyaalo kale oo imaan doonaan lakiin inta baarlamaanka uga aadan uu ka shaqeyni insha allah wakti ugu haboonna waa laga shaqeyn doonaa marka rajo fiicanaan ka qabnaa ka xildhibaan ahaan inaan dhamaystirno dastuurkan koytonka cutubo dhiban